shirkii madaxda maamul goboleedyada maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa goordhow lasoo gabagabeeyey inkastoo weli aanay hadlin madaxda oo hadda suxufiyiintu ay joogaan xarunta martida ama guriga martida ee kismaayo ayaa haddana idaacadda kulmiye waxaa heshay warmurtiyeedkii ay akrin lahaayeen amaba ay isku raaceen madaxda maamul goboleedyada wuxuu ka kooban yahay ilaa siddeed iyo toban qodob waxaa ku jira qodobo muhiim ah oo aad uga hadlaya xaaladda soomaaliya maanta ee marayso qodobka ugu horreeya waxay kaga hadleen iskaashi ay ku samaysteen madaxda maamul goboleedyada waxay sheegeen iyagoo raacaya dastuurka qodob u banaynaya inay iskaashi ay samaystaan ayaa waxa ay guddoomiye u doorteen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas guddoomiye ku-xigeenna waxay u doorteen madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare golayaashu waxay sheegeen in ay kulamo joogto ah oo ayahooda iyo mustaqbalkooda uga hadlayaan ay yeelan doonaan islamarkaana xubnahaasi ay shir guddoomin doonaan oo ay labadoodaba marba magaalo ay ku kulmi doonaan sidoo kale waxay ka hadleen iskaashi aas-aaska dowladda federaalka waxa uu saldhig u yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo mas-uul ka ah in ka badan boqolkiiba sagaashan siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya sidaa darteed waxay sheegeen in ay dowladda dhexe ee soomaaliya la timaado hanaan wada shaqayn siyaasadeed oo dhab ah oo ku salaysan madaxda maamul goboleedyada iyo iskaashi dhinac walba lah iyagoo ka dalbaday in xasilooni loo yeelo siyaasadda qasan ee ka jirta dalka soomaaliya lana xaliyo caqabadaha dhinaca amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo dhammaan isfahamka bulshada soomaaliyeed qodobka saddexaad waxay kaga hadleen khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira waxay yidhahdeen goluhu wuxuu ku adkaysanayaa in lagama maarmaan ay tahay in sida ku cad qodobka konton iyo saddexaad ee dastuurka federaalka ee soomaaliya in wada tashi lagala yeesho maamul goboleedyada dalka soomaaliya ka jira arrimaha masiiriga ah ee sida tooska u taabanaya guud ahaan soomaaliya iyo deegaanadooda sidaa darteed waxa ay ku baaqayaan oo ay sheegeen in xuquuqda dastuurka u banaynayo lagu tixgeliyo ee ah in lagala tashado arrimaha muhiimka iyaga iyo baarlamaanka waxay ula jeedaan arrimaha xiriirka caalamiga ah ciidamada iyo lacagta muhiim ay tahay in lagala tashado iyo tan muwaadinimada oo ah afarta qodob ee mamnuuca ka ah maamul goboleedyada dalka arrinta galmudug ka hadlen waxay yidhahan sida ugu qabo dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya qodobka kontonaad goluhu wuxuu ku baaqayaa in la ilaaliyo deganaanshaha dowlad goboleedka galmudug lagana fogaado faragelinta tooska ah ee keeni karta burbur ku yimaada maamulkaasi islamarkaana khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda galmudug maamulkooda ay xalistaan dowladda dhexe ee gacan ka geysato maamul goboleedyadana ay ka gacansiyaan sidoo kale waxay ku baaqeen in la dardargeliyo wadahadalka ahlu sunna iyo galmudug udhexeeya qodobada kale ee muhiimka way tiro badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xeerka ayay ka hadleen xeerarka waxay sheegeen goluhu wasiirada in xeerar deg deg ah oo aan laga talagelin maamul goboleedyadu goluhu wasiirada soomaaliya ay meel mariyaan baarlamaanka la horgeeyo sidaas darteedna ay walaac ka qabaan xeerarkaasi deg dega ee aan talo ku lahaynsi wanaagsan aan laga talagelin ay walaac badan ka qabaan sidaas darteed waxay ku baaqayaan in talo la siiyo fursadna laga siiyo inay wax ka ogaadaan arrimaha masiiriga siday sheegayaan dastuurka soomaliya waxay ka hadleen doorashada soomaaliya laba kun iyo labaatanka dhici doonto waxay yihahdeen sidaan u jeedno waxa socda waxay shaki naga gelinaysaa in soomaaliya laba kun iyo labaatan markii la gaaro ee doorasho dhacdo oo qofii codkiisa waxaana noo muuqata bay yihahdeen gaabis badan iyo in dib ay u dhici doonto doorashadaasi taas oo ay wado dowladda dhexe soomaaliya dadaalkii ay dib ugu dhigi lahayd arrimaha noocaasay ka hadleen sidoo kale waxay si weyn uga hadleen arrimaha amniga waxay sheegeen in amniga gaabis badan oo galay walaac badan oo jiro dhibaato badan meele ay ka dhaceen taasina ay ugu wacan tahay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada iyo ciidamada oo ku dhisan nidaam ay sheegeen inuusan sax ahayn oo dhibaatada ugu badanna taas ay qayb ka taha marka meelaha ugu muhiimsana oo ay ka hadleen bay qayb ka taha qodobka kale ee ugu dambeeya ee muhiimka ah waxaa weeyaan go-aan bay gaareen waxay yidhahdeen kadib markii ay goluhu qiimeeyeen islamarkaana ay qorsheeyeen dowladda dhexe ee soomaaliya go-aanada ee wado iyo dadaalada isku gaar yeelayso ee dastuurka ku saabsan waxaan si kumeel gaara u joojinay bay yidhahdeen arrimihii dastuurka ee la tashiyadoodii iyo ka qayb qaadashadoodii iyagoo dalbaday in fursad loo siiyo dastuurka haddii aysan taa dhicinna goluhu ay iska beryeeli doonaan howlaha hadda dastuurka dib oogistiisa ku socota iyo sidoo kale xeerarka qaranka u degsan xuseen ma ognahay ilaa hadda cid ka tirsan dowladda oo wakiil u ahaa oo kismaayo tegay oo shirka ama korjoogka ama goobjoogka ah intaba
dowladda soomaliya sidaan ognahay weli kama aysan hadlin shirkan waxay ka aaminsan tahay iyo waxay ka filisan midna laakiin waxaa jira xubno golaha shacabka ka tirsan iyo xubno golaha aqalka sare ah oo u badan xubnihii laga soo doorto kismaayo oo magaalada kismaayo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa laakiin lama caddaynin in shirkan iyo qodobadan meesha lagu soo saaray ay joogeen laakiin waxaa cad inay kismaayo qaarkood ay ku sugnaayeen maalmihii lasoo dhaafay waxaan la filayaan in goordhow ay hadlaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada